magaalada garowe ayaa lagu soo gabagabeeyey shirkan oo ujeedkiisu ahaa tababaridda iyo wadaxaajoodka dhexmara wasaaradaha iyo dowladda hoose ee puntland kaasoo intii uu socday looga hadlay arrimaha maamul baahinta gaar ahaan awoodaha maaliyadeed adeeg bixinta isla xisaabtanka iyo awoodsiinta dowladaha hoose shirkan intii uu socday ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socda degmooyinka puntland iyo madax ka mid ah wasaaradaha maamulkaasi agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed cali faarax ayaa ka warramaya warmurtiyeedka ka soo baxay shirkan shirkan oo ujeeddadiisu ay ahayd tababaridda iyo wadaxaajoodka dhex mara wasaaradaha iyo dowladaha hoose ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha maamul baahinta gaar ahaan awoodaha maaliyadeed iyo adeeg bixinta isla xisaabtanka iyo awoodsiinta dowladaha hoose shirka waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow in la daadejiyo adeegyada aasaasiga ah lana xoojiyo xidhiirka wada shaqaynta degmooyinka iyo wasaaradaha adeeg bixinta in la xoojiyo wada shaqaynta guud ee degmooyinka iyo wasaaradaha dowladda dhexe ee puntland in la xoojiyo wada shaqaynta degmooyinka iyo wasaaradaha dhex marta saddex in sanduuqa horumarinta dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay u soo diyaarin doontaa xeerkii lagu maamuli lahaa iyo siyaasaddii sanduuqa lagu horumarin lahaa degmooyinka afar in la derdergeliyo kicinta canshuuraha heer degmo lana daadejiyo lana dhammaystiro iswaafajinta shuruucda la xidhiirta canshuuraha dowladaha hoose ay gaarka u leeyihiin shan in beesha caalamka iyo dowladda puntland ay tixgelin gaar ah siiyaan xoojinta mashaariicda iyo barnaamijyada horumarineed ee degmooyinka ay doorashooyinku ka dhaceen si ay u noqdaan wax soomaalidu ay higsato lix in la dhowro deegaanka iyada oo laga waantoobayo jaridda dhirta laynta ugaarta iyo xaalufinta halakaysay deegaankeenna toddobo in aan la magaalayn karin lana oodan karin dhul cusub oo aan ruqsad looga haysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo cidda ay khusayso in la dedejiyo dib u eegista iyo sixidda xeerarka iyo siyaasadaha dowladaha hoose in laga wada shaqeeyo adkaynta amniga iyo isku xidhka bulshada degmooyinka ku nool puntland shirku waxa uu isku raacay in la joogteeyo shirkan isku imaatinkiisa degmooyinka iyo dowladda dhexe loona aqoonsado shirweyne sannadla ah shirkan ayaa door ka qaadan doona horumarinta dhanka maamulka iyo maaliyadda ee degmooyinka puntland iyadoo la iskula xisaabtami doono adeegsiinta bulshada